السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى waxay idin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo labaatanaad ee kitaabka
kalaala kalaalada dhaxalyaalkeeda ama dhaxalkeeda ayuu baabu yahay yaqulu النaaظim hadihi mawaariiث اlkalaalati faqduna liabin maca bnin haahumaa طarafaani waliikhwatin liabin waummin xajbahum xajbuhum ikhwaanahum liabin mada alazmaani ilaa man hadat liabin fasudsun yakmulu الhuluthaani wاlأkhtu ta'khdu waxdaha nisfan kada maca ukhtiha aw maa calى huluthaani lakin ida macaha ahun faziyaadaة warithuu bitacsiibi bila nukraani wamaca albanaati fainaha hiya cusbaة naqlu bnu mascuudi maca alburhaani ama adukuru facusbaة qad buyinat biadilat can wirhati اlإkhwaani haadii midani buu yihi mawaariiu lkalaalati kalaalada dhaxalkeedii waayo kalaala maxay tahay faqdunaa waayitaankeedna weeye kalaaladu aan weyno liabin aabbe macabnin ilmana lala qabo haa baraaruge humaa labadoodu darafaani laba daraf waayo labadaa daraf oo la waayo weeye kalaaladu faliikhwatin waxaa u sugnaaday marka walaalo oo liabin aabbe u sugnaaday iyo wa ummin hooyo xajbuhum baa u sugnaaday inay xijaabaan oo qadiyaan ikhwaanahum walaaladood oo liabin xagga aabba ay ka walaal yihiin madal asmaani zamanyaalka taagankooda yani zamanyaalka oo idilbay macnaha ilaa idaa kaanat inay ahaato mooyaane hunaaka halkaasi shaqiiqatun shaqiiqo meydka xaggooyo xagga aabba kala walaal ah maca ukhtihaa walaasheed la joogta oo liabin xagga aabbo kala walaal ah meydka a xagga oo liabin xagga aabba meydka kala walaal ah fahaaka qaado marka bayaanii caddaynteeda qaado lishaqiiqatin waxaa u sugnaaday nisfun baa u sugnaaday wa amaa man ciddii hadad ahaatay liabin tii aabba uun u ahaatay fa sudsun ayaa yakmulu dhammaystiraya athuluthaani labadii thulu dhammaystiraya walukhtu walaashii ta'khudu waxay qaadani waxdahaa keligeed markay tahay nisfan nis bay qaadanaysa kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay maca ukhtihaa walaasheed markay la jirankeeda tahay aw maa calaa ama walaashaa wixii ka sarreeya oo ka badan thuluthaani bay qaadanaysaa macnaha laakiin warkaa lagu noqoye idaa goortii macahaa la jirankeeda akhun walaal uu yahay faziyaadatun iyo akhaa wixii ka ziyaadsan warituu way dhaxlayaan bitacsiibin bay ku dhaxlayaan casabanimo bilaa nukraanin diida la-aan inkirid la-aan wa maca albanaati gabdhaha la jirankooda akhawaadkii gabdhihii fa inahaa akhawaadkii hiya iyadu ama fa inahaa ukhtadii hiya iyadu cusbatun wa casabo naqlu bnu mascuudin daaka kaasina ama haada kani naqlu bnu mascuudin ibnu mascuud soo raridiisii weeyey maca alburhaani xujadii lala qabo ama adukuuru labkii miya fa cusbatun waa casabo wey wiilashii labka ikhwadii labka aha markay banaadka la joogaan fa cusbatun waa casabo qad buyinad waana la caddeeyey biadillatin baa lagu caddeeyey can wirsati likhwaani walaalaha dhaxalkooda adiladaasoo can wirsati likhwaani walaalada dhaxalkooda xaggooda ka ahaatay ayb meesha wuxuu kaga hadlayaa darsigeennii hore wuxuu kaga hadlay waxa la yidhaahdo usuusha iyo furuucda iyo say isu dhaxlaan iyo zawjeynka usuusha waxaa la yidhahdaa meydka wixii dhalay aabbihii awowgii waxaa la yidhahdaa usuul waa xididku ka yimid wa furuucdana waxaa la yidhaahdaa isaga wixii ka farcamay oo xididkiisa ku taaganoo isagu uu dhalay waxay sii dhaleen maydku hadduusan aabbe iyo awowna lahayn carruur uu ka tegay iyo wiilashiisu carruuray dhaleenna ayna meesha joogin markaasaa kalaalo la yidhahda kalaala sababtuna waxa weeye wax ku wareegsan mooye wax ama hoostiisa ka imaanaya ama korkiisa ka imaanaya ma jiro min alitliil baa laga keenay oo shayga markii shayga lagu wareejiyaa la yidhahda ayib kallala shay takliilan marka sidaa waa macnaha ugu fiican sidaas daraaddeed wuxuu ina yidhi baabkan uu kaga hadlayaa markuus meydku uusan lahayn aabbe iyo awow iyo wax ka koreeya uusan lahayn carruurtiisii iyo wiilashiisu carruuray dhaleenna ayna meesha joogin kalaalaa markaa la yidhahdaa meydkaas kalaaladaasina say u dhaxlaysaa see loo dhaxlayaa dabcan mar hadduu asalna waaye faacna waaye waxa dhaclaya oo dhaxlaya waa xawaashida marka xawaashiya ugu soo horeeya walaalaha ugu soo horeeya waa saas walaalaha ayaa ugu soo horeeya walaalihiibu marka dhaxalkoodii galay marba haddii asal la waaye faracna la waayey saas way macanaa asal waaria iyo farac waaris oo laga wado dhanka aabbaha aabbiyi awowga dhanka kalena carruurtii dhaxalka ku imaanaysay macanaa waynoo qeexay oo wuxuu yidhi kalaalada waxaa la yidhahdaa safdunaa waayitaankeenna aan weyno liabin aabbe aan weyno wakada ljad ilan aabbaa la yidhahdaa isagane waa in aabbiyo jad la waayo kow macabnin wiilna lala qabo ibnigaa wuxuu ka wadaa carruurtii o dhan buu ka wadaa maxay dhahay hadday gabdhihiisi joogaan a macabnin lala qabo wiil lala qabo marka hadday gabdho joogaan xugun kaluu siin doonaa oo inoo soo wadaa macna labadaa daraf markii la waayo ayuu markaa kalaalo la dhahaya macnaha walaalihiibuu marka dhaxalsiiyo wuxuu ihi falilikhwati liabin wa ummin xajbuhum walaalgu marka waa saddex qaar xagga abihi xagga hooye kale walaalihii qaarna xagga hooye basay kale walaalihii qaarna xagga aabba basay kale walaalihii saddexdoodu markay isu yimaadaan kuwa xagga hooyo keliya ah lama xijaabi karo asxaabulfuruud weeye farad bay leeyihiin sharcigu u gooyey waxoodii bay usoo fadhiisanayaan waxooda ilaa ay qaataanna kuwa kale way usoo dhawaanayaan labada soo hadhay kuwa walaa xagga hooyihi xagga aabba ka yimid waxay xijaabayaan oo qadinayaan kuwii xagga aabba base ah kuwa xagga aabba base ka yimid waxaa ka qadinaya dhaxalka kuwa xagga aabbiya xagga hooye ka yimid maxaa yeele way ka xoog badan yihin amaa kuwa xagga hooye base ka yimid ayaga ma xijaabi karaan walaalaha qaybahooda kale toos bay iyagu macnaha ilan hooyey ku imaanayaan kuwanise aabbay ku imaanayaan aabbihii ay ku imaanayeen baa lagaga xoog badan yahayo hooyihii aabbo qolada isku darsatay baa ka xoog badan saasaa iyaga loo riixaya ama kuwani hooye basayba ku imaanayaan macnaha ayib marka wuxuu beydka koowaad wuxuu ina yidhi falilikhwati liabin wa ummin xajwa xagga hooyihi xagga aabbo walaalaha maydka kale walaalka ah waxay leeyihiin inay qadiyaan oo xijaabaan ikhwaanahum liabin mada alazmaani walaalahooda xagga aabba'a way xijaabayaan way qadinayaan macnaha oo waxba ma ay yeelanayaan hal masaluu ka soo reebay mid ah middaasi waxa weeye waxaa meesha jooga ukhto shaqiiqa ah maydka walaashii oo xagg xaggooyi xagga aabba ah iyo walaashii oo xagga aabba ah oo keliya ah xaaladdaa iyada ah nas khaasaa ku soo arooray oo walaasha xagga aabba ah ma qadayso markaa walaasha xagga hooyihi xagga aabba ah nis bay qaadan walaasha xagga aabba keliyeesana waxay qaadanaysaa sudus bay qaadan labadaa marka la ysku daro thulusaan bay isku noqonayaan sida labada gabdhood ee meydka walaalaha la ah ee dhinac aabbiya dhinac hooyaba kale walaasha ay thulusayn u qaadanayaan baa markay walaal xagga hooyi xagga aabbo hal gabadha iyo mid xagga aabba'a labadaas markay kulmaan thulusaynkii bay qaadanayaan laakiin thulusaynkii si siman u qaadan maayaan nis waxaa qaadanaysa tii shaqiiqada ahayd sudusna waxaa qaadanaysa waa suduska soo hadhee midda xagga aabba keliyabaa qaadanaysa xukumkaasina axaadiista nabiga sal alay slam buu ku sugan yahay oo macnaha wax weeyaan uu ku soo arooray ayib ha taasi marka waa middaa wey oo meesha macnaha xukunkaasi waxaa loo soo reebaya xukunkan waxaa loo soo reebayaa waa walaalo qaarna xagga hooyihi xagga aabba yihiin qaarna xagga aabba ka yihiin oo haddana isla dhaxlaya suuradaasay imaanaysa amaa suuradaa wixii ka soo hadhay hadday walaalaha dhin labada dhinac ah ay hal ka bataan oy laba noqdaan dhadig ah walaalihii xagga aabba waxba uma yaalaan hadday wiil xagga hooyihi xagga aabbo labada dhinacba ka imaanaya oo walaalka maydka meesha uu joogana kadalika walaalihii xagga aabba keliyaha waxba uma yaalaan laakiin suurada keliya ee walaalaha xagga aabba ay wax ka dhaxlayaan waa markii shaqiiqadu ay tahay hal walaal ay noqoto hal gabadh ay noqoto hal dadiga markay noqotaba markaas nisbay qaadan kuwii kalena waxaa usoo haraya hadday mid tahay iyo hadday ka badan yihiinba sudus baa usoo haray suduskaasay marka qaadanayaan waa meesha la yidhaahdo takmilat thuluthain a takmilat athuluthain saas maanaa ayib ukhtadii marka aynuu nimaadno ukhtadu waxay qaadanaysaa markay shaqiiqo tahay nisbay qaadan keligeed markay tahay markay ukhto shaqiiqo ah ka badan yihiinoo labo iyo saddex iyo ka badan noqdaanna thulusayn bay qaadanayaan yacni laba thuluth oo la israaciyay bay qaadanayaan waata qur-aanku cabira wey yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun waa shaqiiqadii ama waa liabki ikhwada liumka ah fii suura waxaa suuradda bilowgeeda iyaga lagaga hadlay walakum nisfu maa taraka aswaajikum aakhirkeeda baa iyaga lagaga hadlay laakiin aayaddan suuratu nisa aakhirkeeda ku jirto waa walaalaha xagga aabe ama xagga aabiyo xagga hooye ah iyay ku saabsanta kuwa xagga hooye keliya ah ayada waxaa ka hadashay aayaddaas kale ayaa ka hadashay oo meeshan iyaga aayaddaa dambe macnaha wax weeyaan kuma ay saabsano macna ayib marka yani wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala walahu uktun falahaa nisu maa tarak wuxuu maydku ka tegay nis bay leedahay hadday hal gabadh oo walaashii ah ay tahay wa huwa yariuhaa in lam yakun laha walad haddii walaashii dhimato waxa dhaxlayana walaalkeed uu yahay wax caruurana ayna ka tegin xoolihii isagaa wada qaadanaya fain kaanat asnatayni hadday labada laba dhadigoo walaalo ay yihiin oo gabdho ah falahunna thuluthaani mima tarak marka waxay leeyihiin labadoodu maydku wuxuu ka tegey saddex meelood marka loo qaybiya laba meelood bay qaadanayaan wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaan falidakari milu xadi lunhayayn walaaluhu hadday wiilal iyo gabdho yihiin oo isku jiraanna wixii usoo hadhay qaybsanayaan hadduusan cid kaloo wax la dhaxlaysa jirinna ayagaa xoolaha wada qaybsanaya waxayna u qaybsanayaan gabadhii inay qaadanayso wiilkii inuu qaadanayo gabadha labalaabteed sidaasuu qur-aanku alla u sheegay subxana watacala adiga warka murtidiis waa walaalaha xagga hooye ah ayagu way dhaxlayaan ayagu way dhaxlayaan waxayse wax ku dhaxlayaan waa inuusan maydku asalna lahayn asal waarisa oo laga wado aabbihii iyo awowgiiy waa inayna joogo farac waarisa oo dhaxlaya oo caruurtiisi iyo wiilashiisu carruurtay dhaleenna waa inaysan joogin ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen oo hadday kuwaasi joogaan walaalaha xagga hooyaa waxba ma dhaxlaan waa shardi labaad labadaa shardi haddii la helo oo la waayo awowgii iyo aabbihii carruurtii dhaxalka lahaydna waxba ayna ka joogin oo ay yani wax weya aan lahaynin labadaa xaalo walaalaha xagga hooye ah dhaxalkii way imaanayaan waa xijaabi kara markaa ma jiro walaalaha labada dhinac ka imaanaya ama xagga ka aaba ka imaanaya ma xijaabi karaan dhaxalka way kasoo qaybgelayaan waxaana inuu kaga hadli doonaa yani waxa weeyaan baabka dambe baabkan dambe u kaga hadli doonaa markaad u timaado walaalaha hooye halkaa iska dhig walaalahan kale ee ama aabbihii hooyaa ama aabba keliya markaad u timaado iyaguna waxay wax ku dhaxlaan waa in la waayo aabe kow oo aabe hadduu joogo waxba ma dhaxlaan awowna waa in la waayo madhabkaynu soo marnay hadduu awow joogona waxba ma dhaxlaan waa madhabka ku soo rajaxay soo marnay shalay soo marnay ta labaad caruur lab ah oo meydku dhalay ama caruurtiisu sii dhaleenoo lab ah oo wax dhaxlayana waa inaan la haynin oo haddii uu farac waarisa oo dakar ah meesha joogo walaaluhu waxba ma dhaxlaan bimacnaa wiilkiisii baa jooga walaala meesha waxba uma yaal wiilkiisa wiilkiisii baa jooga walaalaha waxba meesha uma yaal wiilka wiilkiisii baa jooga waxba walaalaha meesha uma yaal ilmihiisii iyo ilmahay dhaleenoo laba hadduu meesha joogo kadalika walaaluhu waxba dhaxli maayaan laba masle marka markii taa la waayo wiilal uu dhalay iyo wiilalay sii dhaleenna ma joogaan aabbiya awowna ma joogo waxaa soo hadhay markaas markaasay imaanayaan walaaluhu ay dhaxalka imaanayaan xaaladda ay dhaxalka imaanayaan ayaga laftoodu say wax u dhaxlayaan mar waxa weeyaan waa walaalihii xagga aabbiya xagga hooyo cid kale lama joogto hadday sidaas yihiin ayaga laftooda waxay noqonayaan mar waa hal gabadh ah oo aan lab la joogin mar waa lab keliya oo hal wiil ah mar waa gabdho badan oo waa lab badan waa dhadig badan marna waa isku jir saddexda xaalo marka waxaa la kala dhahayaa hadday hal walaal a tahay oo gabadh walaashii ay tahay nisi bay leedahay taameel iska dhig haddii ay bataan gabdhaha walaalihii ah oo labiya ka badan ay noqdaanna hulusayn bay leeyihin oo waa ka badsanayaan macnaha waxay qaadanayaan saddex meelood laba meelood bay qaadanayaan haddii uu wiil meesha yimaado xoolihii buu iska wada qaadanayaa hadday wiilashu bataanoo lab wada yihiinna way qaybsanayaan si siman bayna u qaybsanayaan hadday wiilal iyo gabdho isku jira noqdaanoo walaala-ana way qaybsanayaan lidakari milu xadi luntayn bay wax u qaybsanayaan intaasi waa intee waa walaalaha xagga aabba iyo xagga hooye ayib walaalihii xagga aabbihi xagga hooye ahaa meesha ma joogaan walaala xagga aabbe keliya abaa jooga see la samaynaa marka intii ay mareen walaalaha xagga aabbihi xagga hooyaa intii in laagumba iyaduna marayaan hal gabadh oo xagga aabbe bese kala walaala markay joogto maxay qaadanaysaa nis markay laba iyo ka badan noqdaanna hulusayn markay hal wiiloo xagga aabba kala walaala uu noqdo wada qaadan markay wiilal badan noqdaanoo walaalo ah way qaybsanayaan si siman markay gabdhi iyo wiilal isku jiro oo walaalaha kala ah maydka walaalo kala ah xagga aabba ay yimaadaanna way qaybsanayaan laakiin dikr lidakri mila xadil unsay shardi waxaa ah markaa inaysan joogin baynu nidhi walaalihii xagga aabbiya xagga hooye ah waa inay meesha ka baxaan kuwaasi hadday joogaan kuwa aabbe ma imaan karaan mas'aladaasaynu marka mid ka soo reebnay waxaynu ka soo reebnay waxaa jooga hal walaal oo dhanka aabbiya dhanka hooye kala walaal ah maydka oo gabadh ah waxaana la joogta walaasheed laakiin xagga aabbe uun kala walaal ah xaaladdaa iyada ah gabadha labada dhinac walaalka walaasha kala ah maydka waxay qaadanaysaa nis tan xagga aabbe kala walaalana la qadin maaye iyadana waxaa la siinayaa sudus intaasi waxay isku yihiin hulusayn oo shay hulusayn noqonaysa hulusayn waxay isugu noqonaysaa masalan huluska iyo niska iyo waxay ka baxaan lix lix niskeedu meeqa waay niskeedu waa meeqa saddex suduskeeduna meeqa waay waa hal isku dar waa afar soo afar maaha ayib lix meeqaa hulusayn u ah marka hulus iyo hulus isku dar lixda huluskeedu waa meeqa ya waa laba hulus kale ku dar waa afar sooma haddaad isku darto hulus waxaan ujeedaa nisfi iyo sudus markaad isku darto waxay noqonayaan ulusayn saas wey maana xisaabta saas way imaanaysaa macnaha yacni waxa weeyaan waa nis waa saddex sudus markaad u geyso waa afar laba sulus markaad tidhahdana suluskii waa laba suluskii kalena waa laba afar bay imaanaysaa haddaad tidhahda marka nisfun zaa'id sudus waa ulusayn sidaa way macnaha maxayna masaladu ka socotaa gabdhaha walaalaha ah hadday laba ka bataan laba iyo wixii ka badan soo ulusayn ma lahayn nis markay qaadatay ulusaynkoodii maxaa ka laaban sudus baa ka laaban suduskii gabadhan marka xagga aabe ee meesha joogta waa in la siiyo waa inuuna qaafin takmilat ulusayn baa la yidhaahdaa halkaasaa loogu dhamaystiraya maanaa ayib intaasu marka inoo sheeg intaa markuu ka hadlay buu masale gal galay masale kale ayuu galay mas'alo la yidhaahdo akhawaadka maca albanaat casaba waa casaba meesha la yidhahda casaba maca alkhayr oo waxa weeyaan waxaynu nidhi meydku hadduu ka tago wiilashiisa ama wiilalay dhaleen walaalo waxba ma dhaxlayaane waa la xijaabayaa xajba xirmaan sooma laakiin meydku hadduu gabdho ka tago gawar walaalihii wax ma leeyahay walaalihii dhaxalka ma gelaya ya saxaaba waa muslim walaalaha dhammaantood mise qaar ka mida liummin liabin ashiqa kuwee baa dhaxal ashiqada bas waa idinka qasanta waxaan soo sheegnay meydku hadduuba farac ka tago lab iyo dhadig midkuu dooni ha noqdee walaalaha liumka ah waxba male gabdho iyo wiilalba iyagu way qalin karaan laakiin haddii ay walaaluhu yihiin ama ashiqo yihiin ama ay li'ab yihiin meydkuna uusan wax laba ka tegin ee uu dhadig uu dhalay ama wiilashiisu sii dhaleen uu ka tago markaa walaaluhu dhaxalka way imaanayaan gabdhuhu ma xijaabi karaan walaalaha saas macnaha gabdhaha maydku dhalay iyo wiilashiisu gabdhahay dhaleen maydka walaalihii ma qadin karaan walaalahaasoo ah ama labada dhinac ah ama xagga aabba ah kuwaasi ma qadayaan way imaanayaan ayib xaalada iyada ah walaalahaasi gabdhaha wax la dhaxlaya masale kaba soo qaad maydku gabadh buu ka tegay uu dhalay walaalkii iyo walaashiina wuu ka tegay waxaan leenahay gabadhu waxay leedahay nis inta soo hadheen ayaa iska leh labadoodana qaybsan doona say ku qaybsanayaan lildakari mithlu xadi lunsayin soo ma ayib wuxuu ka tegay walaashii iyo gabadhuu dhalay see la samayna marka walaashii waxay leedahay waxaan u jeeda gabadhii waxay leedahay niskeedii walaashiina maxay leedahay maya markanoo kaleeto booskii walaalkeed bay istaagaysaa lab oo kale noqonaysa wixii soo hadhay iyadaa iska wada qaadanaysa markanoo kale lab oo kale noqonaysaa waa midda la yidhaahdo alakhawaatu maca albanaati casabaatun ku gabdhuhuu dhalay iyo wiilashiisu gabdhahay dhaleen isu yimaadaan gabdhaha maydku dhalay fardi bay wax ku dhaxlayaan wixii soo hadhayna waxaa casabo ku qaadanaya gabdhaha walaalada oo casabanimada labbaa lagu ogaayay say casabo ku noqdeen haddaan dhahno waa mas'alo mustafnaad ah oo qaacidadaasi ka baxsan xadii baana si haasa ugu soo arooray xadii baa si haasa ugu soo arooray waa xadiidka fii saxiixi lbukhaari ku yaala min xadiidi cabdillahi bn mascuud wuxuu cabdillahi bn mascuud yidhi rasuulku sal lay slam qadaa fii bintin wa binti bnin wa ukhtin buu nabigu xukumay sal lay sl yani waxa wey maydka gabadhiisa wiilkiisu gabadhuu dhalay iyo iyo walaashii waa saddex gabdhood way mid isagaa dhalay midna wiilkiisaa dhalay midna waa walaashi saddexdaasuu nabigu dhexal siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam lilibnati nisfu walibnati libni sudusu takmilat thuluthayn wamaa baqiya falilkhti walaashu waxaan ujeedaa gabadhiisu nis bay leedahay gabadha awowga uu yahayna sudus bay leedahay hulutaynkii ay gabdhuhu hadday bataan qaadan lahaayeen baa saa lagu dhammaystiraya wixii soo harayna maydka walaashii baa iskale say ku yeelatay bimacnaa tacasabat maca albanaat wa kadalika maca banaati libni banaatkiiyo maca banaati libni markay la joogaan akhawaadku casabay noqonaya akhawaadku casabay noqonayaanoo wixii soo hadhay bay sidii labkoo kale ayay u qaadanayaan saas way macnaha ayib hadday lab yihiin ka waran hadday lab yihiin oo ay gabdhihii la joogaan waa walaalo maydka walaaladii laakiin waa lab maydka gabdhihiisii bayna la joogaan taasi way iskacbeen sooma waa casaba waa waa rag gabdhuhu markay waxooda qaataan wixii soo hadhay way qaadanayaan saas maana intaa waayo masalada uu meesha kaga hadlay ee abyaadan uu macnaha wax way ku sheegay wuxuu marka haadii midani mawaariisul kalaalati gablanka aan wuxuu dhalay iyo isagana wixii dhalay midna joogin ayaa dhaxalkiisii way sidii wax loo dhaxalsiina faqduna waayitaankeenna way kalaaladu liabin aabba aan weyno macabnin wiil lala qabo haa baraaruge humaa labadoodu tarafaani waa laba dhinac asal iyo farac way macnaha faliikhwatin walaalo waxaa u sugnaaday oo liabin aabba iyo wa ummin u sugnaaday waxay leeyihiin oo xaq u leeyihiin xajbuhum inay xijaabaan oo qadiyaan ikhwaanahum walaaladood oo liabin u sugnaaday way qadinayaan xajbu xirmaan bay ku samaynayaan madal azmaani zamanyaalka taagankooda yacni zamankoo dhan ilaa idaa kaanad inay ahaataba mooyaane hunaaka halkaasi shaqiiqatun gabadh labada dhinacba meydka kala walaal ah oo maca ukhtihaa walaasheed la jirankeeda ah oo liabin xagga aabe iyadu ah masaladaasaa laga soo reebayaa oo ukhtadu ukhtada markaa xijaabi mayso alkhta ashaqiiqa laa taxjubu lkhta liummin fi hadihi alxaala bal tariu macaha xaaladaasi marka waa mustanaa qaacidada hore laga soo reebaya ila ida kaanat inay ahaato mooya hunaaka halkaasi shaqiiqatun mid labada dhinac kala walaal amayd maca ukhtihaa walaasheed la jirankeedana ah oo liabin xagga aabba ah fahaaka qaada buuhi bayaanii cadayteeda markanoo kale say wax u dhaxlayaan oo u qaysanayaan waata qaado oo hoowey macnaha lishaqiiqatin tii labada dhinac kale walaalka ahayd waxaa u sugnaatay nisfun nis baa u sugnaatay wa amaa man midii hadat ahaatay liabin aabba keliya u ahaato dhanka aabba ka timid taa waxaa iyada u ahaaday fa sudsun sudus bay leedahay falahaa sudsun sudus bay leedahay oo lix meelood meel bay qaadanaysa yakmulu suduskaasi wuxuu dhammaystirayaa athuluthaani labadii thulu buu dhammaystiraya labadii hulutee hadday laba shaqiiqa noqdaan ama ka bataan ay qaadan lahaayeen ayaa waxaa dhammaystiraysa walaasha xagga aabba ah suduskeedaa dhammaystiray walukhtu walaashii markay keligeed noqoto walukhtu walaashii ta'khudu way qaadani waxdahaa keligeed markay tahay nisfan nisfi bay qaadanaysa walaalkeedna lama joogo maca qabaynayo walaalkeed maca qabaynayo walaasheedna la joog lama joogto oo walaasheed hadday la joogtona thulusayn bay u guuri hadduu walaalkeed la joogana casabuu ka dhigayaa waa inay keligeed tahay marka keligeed markay tahay nis bay qaadanaysaa waa sida aayadda qur-aanka ay sheegtay macnaha ayib falahaa nisfu maa taraka way falahaa nisfu maa taraka kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay maca ukhtihaa walaalkee walaasheedna jirankeeda markay tahay aw maa calaa ama wixii walaashaas ka koreeyo ka badan markay la joogto oo gabdho walaaloo badan ay yihiin thulthaani laba thulu bay markaa leeyihiin saas maana kadaa maca ukhtiha aw maa calaa walaasheed bay la joogtaa marka maxay noqonayaan ukhtaani bay noqonayaan sooma shaqiiqataani maa calaana maxay noqonayaan akhawaatun shaqiiqaad bay noqonayaan labadaas waa isku xugun marba hadday ikhwo shaqiiqa hal gabadhoo shaqiiqa ay ka bataan xukunku waa isku midoo thuluthayn unbay qaybsanayaan waa midda aayaddu qeexdayoo allah subxaana wa tacaala uu yidhi yani fain kaanat asnatayni falahunna thuluthaani mima tarak fain kaanat tanatayni yani famaa fawq wey mana fasaacida iyo wixii kasii badan macna ayb laakiin warkaa lagu noqoye idaa goortii macahaa ukhtada la jirankeeda aqun walaal uu yahay walaalkeedo labaa markaa la joogo oo nin ah fa ziyaadatun iyo walaalkaa wixii ka badan oo rag badan iyo gabadh wey ayb wariuu markaa way dhaxlayaan gabdhihii iyo wiilashii walaalada ahaayee maydka walaalka la ahaa waxay wax ku dhaxlayaan bitacsiibin casabanimay wax ku dhaxlayaan bilaa nukraanin diidala-aan waa midaynu nidhi hadday isu yimaadaan labka iyo dhadigu meeshu wada yimaadaan markaasi labkii iyo dhadigii casabanimay wax ku wada qaadanayaanoo hadday dad kaloo dhaxalle la joogaanna dadka dhaxal kale asxaabulfuruudka waxooda marka la siiyo wixii usoo hadhay qaybsanayaan lidakari mila xabdil unsayn bay ku qaybsanay hadduusan maydku iyaga mooye wax kaloo dhaxlo lahaynna xoolaha oo dhan bay sidaa ku qaybsanayaan ninka labkana dhadiga labalaabkii baa la siinaya sida wey maanaa lidakari mila xabdil unsayayn ayib xaaladana taas wey wa maca albanaati maydka gabdhihiisa la jirankooda akhawaadkii markay yihiin ikhwadii walaaladii iyo waxaa markaa isu yimid maydka gabdhihiisa wiilashiisa gabdhahooduna waa la mid wa maca albanaati markay yihiin walaaluhu markay gabdhaha maydka la jirankooda noqdaan oo isu yimaadaan fa innahaa ukhtadii hiya iyadu cusbatun waa casabo oo markaa waataan sheegaynayo waa casabatun bilgayr walaa maca alghayr casabatun maca alghayr waay casabatun bilgayr waa markii walaalkeed uu casabeeyo lad baa casabaynaya marka casaba bilgayr lagu leeyahy laakiin markii iyadoo dhadiga dumar kaloo dhadiga intay la kulanto ay ku casaboobayso casaba maca alghayr baa la dhaha mac iyo ba baa la kala isticmaala saas macana wa maca albanaati gabdhaha la jirankooda markay tahay fa inahaa iyadu waa ukhtadiya hiya iyadu cusbatun casaba wey naqlu bnu mascuudin ibnu mascuud soo raridiisa uu nebiga ka soo raray baa meeshaa ku sugan wey maca alburhaani xujada lala qabo waa xadiidkii saxiix buhaariga haddaan aqriyayno macna ayib ama dukuuru labkii miya raggii maydka la walaalka ah laakiin maxay la joogaan maca albanaati ah addukuur maca albanaati ah ee fa cusbatu wey iyagu waa casaba iska cabe macna oo gabdhaha akhaw gabdhuhu markay qaataan maydka gabdhihiisa ama gabdhaha wiilashiisu dhale waxooda markay qaataan niskooda ama uluaynkooda kolba waxay noqoto markay qaataan wixii usoo hara bay sugaan markaa iyagu qaadanayaan saas man ama dukuuru laba yani ikhwada labka ah oo macalbanaati ah wey macnaha fa cusbatun waa casabo qad buyinat waa la cadeeyey biadilatin adila lagu cadeeyey oo can wirsati likhwaani walaalaha dhaxalkooda ku soo aroortay ay fi wirsat ikhwani baa la dhigi kara maana ayib halkaasi waa walaalihii xagga hooye xagga aabba ahaa ama xagga aabba keliya ah axkaamtaasay leeyihin baabun fi miraati likhwati liummin walaalaha xagga hooye keliya ka yimid dhaxalkooda ayuu baabu yahay walikhwatin walikhwatin liummin walikhwatin ikhwatin liummin hulsun baynahum lijamaacatin waaqaluha snaani laa farqa bayna mudakarin wa mu'anatin alfardu sudsun dicfuhu sudsaani waris dawi larxaami duna taradudin biadilatin macmuurati lbunyaani waliikhwatin walaalo waxaa u sugnaaday walaalahaasoo lilummi hooyo xagga ka yimid hooyo u sugnaado hooyo xagga hooyo kale walaal ah walaalaha waxaa u sugnaaday hulsun saddex meelood meel baynahum dhexdooda xaaluu yahay oo loo qaybinayo lijamaacatin koox baa loo qaybinaya wa aqaluhaa jamaacadaa iyo kooxdaasi inta ugu yarna inaani laba wey laa farka kalaqaad ma leh bayna mudakarin mid lab iyo wamu'anatin mid dadigana kalaqaad maloo loo kala badin maayo alfardu midkii hal mid markuu noqdona sudsun wa lix meelood meel buu qaadanaya dicfuhu labalaabkiisuna sudsaani waa laba sudus warith waxaad dhaxal siisaa dawil arxaami raximnimada kuwa u saaxiibkaa duuna taradudin noqnoqosholaan shaki la-aan biadilatin ku dhaxalsiiye adilo macmuurati lbunyaani dhismaheeda la camiray oo la adkeeyey labada baydee hore wuxuu kaga hadlay walaalaha xagga hooye ah dhaxalkooda waxaynu soo sheegnay walaalaha xagga hooye ah waxaa dhaxalka ka qadiyaynu nidhi aabbaha maydka awowga iyo wixii ka koreeya oo lab ah wuu qadin waxaa kaloo qadinayaynu nidhi maydku wuxuu dhalay iyo wiilashiisu waxay sii dhaleen wiilal ha noqdeen gabdho ha noqdeen way qadinayaana way xijaabayaan intay joogaan walaalaha xagga hooye waxba ma dhaxlayaan labadaa marka la waayo walaalaha xagga hooye a wax xijaabi kara ma jiro xataa hooyadoodoo joogtay la dhaxlayaan xataa hooyadoodii ay soo marayeen oo ku imaanayeen ayadoo joogtay haddana wax dhaxlaya la xijaabi maayo markaas ayib see wax loo dhaxalsiinaya wa waxa wax loo dhaxalsiinaya hadday hal ka badan yihiin oo laba iyo wixii ka badan ay noqdaan ulus bay isku leeyihiin uluskana si siman baa loogu qaybinayaa hadday gabdho yihiin iyo hadday wiilal yihiin labkooda iyo dhadigooda ayaga lidakari mila xadil unsayin ma leh si siman baa loo loo siinaya gabadha labka inta la siiyo in laagunbaa dhadigana la siinayo hadday noqdaan wada dhadig noqdaanna uluskaa si siman bay uqaybsanayaan hadday lab wada noqdaanna si siman bay uqaybsanayaan hadday lab iyo dhadig isku jira noqdaanna si siman bay uqaybsanayaan ayib ulus bay leeyihin marka hadday halka bataan hadduu hal walaalo xagga hooye ha noqdo ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo yani ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee markaa wuxuu qaadanayaa sudus buu qaadanaya lix meelood meel buu qaadanayaa ilan marka waa keligii markay bateenna waa loo kordhiyey sidaasay iyagu wax ku qaadanayaan qur-aankana alla subxana wa tacala si cad uu sheegay aayadaynu sheegaynay suurat nisa aayad walakum misru maa taraka azwaajukum aakhirkeeda wain kaana rajulun yuurasu kalaala haddii nin la dhaxlayo nin baa la dhaxlaya asalna male farcana male aw imra'atun ama haweeney baa la dhaxlayaa iyaduna kalaala ah walahu ukhun walahu akhun aw ukhtun wuxuuse leeyahay maydkaasi walaashii ama walaalkii baa jooga maxaa leeyahy markaa falikulli waaxidin minhuma sudus labadooda mid kastoo ka mida sudus buu leeyahay hadday ukhto tahayna sudus bay leedahay hadduu akh keligii yahayna sudus buu leeyahay hadday bataanna fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi hulus hadday halkaa ka bataan oo labiya ka badan ay noqdaan hulus bay markaasi wadaagayaan culimada tafsiirka waxay isku waafaqsan yihiin aayadani ikhwaday ka hadlayso inay yihiin alikhwa liummin aayadda ugu dambaysa suuradda ee yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala waxay ka hadlaysa ikhwaday ka hadlaysana waa ikhwa liummin wa abin iyo ikhwa liab qoladaasay ka hadlaysa marka kuwa xagga hooye ah hadday